halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha agost waa shan iyo labaatan sanadku waa laba kun sideed iyo toban idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan dowladda federaalka jubbaland waxay ku ereysaa waxkabad la-aan ku saabsan xagga amniga waxaad moodaa marka jubbaland in ayna arag maartay takarta iyadu saaran runtiina iyadu wixii waajiba ah ee saaraana ay gabtay oo ay ka mid tahay dhulkii maqnaa inay qabato ciidankii halkan joogay ee dowladda federaalka runtii magaceeda ku xaraysnaa un u burburay sababta burburka keentana ay tahay ku talagal dowladda jubbaland ay ku talagashay ciidankaas inuu sidaa noqdo
kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir seeraar maax oo ahaa afhayeenkii hore ee jubbaland oo maamulka jubbaland ku eedeynaya in ay sabab u yihiin inuu xumaado xidhiidhka dowladda federaalk soomaaliya iyo kan jubbaland iyo arrimo kale waraysi ayaannu idinka haynaa waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan wiil soomaali ah oo lagu dilay dalka kanada qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida
maxkamadda dastuuriga ah ee dalka zimbabwe ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay racfaanka ay mucaaradka dalkaasi ka qaateen go-aankii ka soo baxay doorashadii madaxtinimada dalkaasi ee qabsoontay soddonkii bishii julaay mucaaradka zimbabwe ayaa ku dadaalay in ay sharciga la tiigsadaan natiijada doorashada oo guusha siisay madaxweynaha talada haya ee emerson manangagwa go-aanka maxkamadda dastuuriga ee zimbabwe ayaa u gogol xaaraya in master manangagwa si rasmi ah loogu dhaariyo xilka madaxweynaha dalka zimbabwe
dowladda maraykanka ayaa jimcihii shalay saddex qof oo ka soo jeeda koonfurta bari ee qaaradda eshiya u aqoonsatay inay yihiin argagixiso saddexdan qof ayaa lagu eedeeyey inay ku howlanaayeen sidii ay u qori lahaayeen dhalinyaro ka mid noqota kooxda daacish war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ee dalkan maraykanka ayaa lagu sheegay in saddexdan qof ay u kala dhasheen dalalka maleeshiya indoneeshiya iyo weliba dalka filibiin wasaaradda ayaa soo bandhigtay muuqaalo muujinaya saddexdan eedeysane oo qoorta ka jaray saddex qof oo ay kooxda daacish dishay
subax wanaagsan ah dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan afhayeenkii hore ee maamulka jubbaland cabdinaasir seeraar maax ayaa la soo xiriiray laanta afka soomaaliga ee v o a isaga oo ku eedeeyey maamulka jubbaland inay mas-uul ka yihiin xiriirka xumaaday ee u dhexeeya iyaga iyo dowladda federaalk ah waxaa kale uu maamulka jubbaland ku eedeeyey inay ku tala jiraan in ay ku guuldaraysteen inay maamulkaasi doorasho ka dhacdo xuseen bare ayaa ugu horreyntii weydiiyey sababta uu la soo xiriiray v o a
waxaan rabay oon ula soo xiriiray warbaahinta v o eda in aan waxyaalo fara badan oo runtii jubbaland ka jira gudaheeda iyo siyaasadda amniga ee doorashooyinka soo socda arrimahaas oo dhan baan rabay inaan aan ka hadlo runtii shacabka reer jubbaland ay in badan hadda isweydiinayaan gudaha iyo dibadba maxay tahay marka ujeeddada waktigan aad uga hadlaysid waxa weeyaan waxyaalaha hadda aan uga hadlaya waxaa keenay iyada oo shukuug fara badan iyo mugdi uu galay yacni himigii dadka reer jubbaland ay lahaayeen iyo waxyaalihii ay higsanayeen ama ha noqoto xagga amniga xagga sharciyada iyo doorashooyinka soo socota oon la ogeyn xilliga la qaban doono iyo qaabka ay wax yihiin xagga dowladda federaalka iyo maamul goboleedka jubbaland oo runtii xiriirkooda meesha ugu hoseeyay u gaadhay oo runtii ay noqotay dadka reer jubbaland shacabku inay isweydiiyaan meesha ay ku sugan yihiin iyo waxa ay higsanayaan iyo cidda badbaadin doonta maxay tahay markaa sababta shakiga aad sheegtay keentay oo abuurtay walaala shakiga waxaa keenay tusaale ahaan waxaa jirta in dowladda goboleedka jubbaland dee sharciyad ay ku dhisnayd oo madaxweyne lahayd golo baarlamaana lahayd marka waxaa jirta tuhun ah in baarlamaanka iyo xukuumaddu ay ku darsan doonaan waktigoodii loogu talagalay runtii taasuna waxaa muujinaya waxyaabaha soo socda iyadoo aan jirin guddiyo la qabtay oo ka shaqeeya runtii doorashada dadkii farsamo yaqaanka ah ee maaragtay loo tababari lahaa doorashada oon xilligeeda la sheegin waxyaalahaas oo dhan waxay keenayaan shaki aan u caddayn dadka reer jubbaland shacabka iyo siyaasiyiintiisa iyo dadka yani daneeya in ay maaragtay shukuug fara badan ay isweydiiyaan hadalkaaga laakiin waxaad moodaa in laga dhandhansanayo in aad mucaarad ku tahay maamulkii aad afhayeenka hore u ahayd ee jubbaland ma jirta arrintaas may walaal mucaarad miihi maamulka anugu waa maaragtay waan ka mid ahaa haddana runtii kama fogi oo de waan ka shaqeeyaa laakiin waxaa waajib isaaran ah in aan saxo oo aan sheego wixii maaragtay aragtidayda ah oo maaragtay aan dadka aniga igu bartay jubbaland iyo wanaageeda in maaragtay waxaa waajiba inay ogaadaan oo aanan dee waxba qarinin waxa ka jira maaragtay jubbaland iyo siyaasaddeeda iyo arrimaheeda gudaha qodobada aad ka dhawaajisay waxaa ka mid a in uu xumaaday xiriirkii udhexeeyey dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland maxaa sabab u arrimahaasi walaal dowladda federaalki wuu xumaaday runtii waxaad jirto waad og tahay dowladda federaalka waxaa lagu eedeysa duu jubbaland waxay ku eedeysaa waxqabad la-aan runtii ku saabsan xagga amniga waa og tahay oo halkan waxaa ka jira maaragtay ciidan oo s n la yidhaahdo maaragtay integration dowladda federaalku runtii hadda magaceeda halka ku xareysan waxaad moodaa marka jubbaland in ayna arag maaragtay takarta iyadoo saaran oo waxaa la yidhi maroodigu midda saaran maaragtay midda kale u arkaa ay eedeynayso dowladda federaalku runtiina xaqiiqatan ayagu wixii waajiba ah ee saaraana ay gabtay oo ay ka mid tahay dhulkii maqnaa inay qabato ciidankii halkan joogay dowladda federaalku runtii magaceeda ku xareysnaa un u burburay sababta uu burburinta burburka keentana ay tahay maaragtay ku talagal dowladda jubbaland ay ku talagashay ciidankaas inuu sidaa noqdo sababtoo ah ciidankaas waxay ku eedeysay dowladda jubbaland dowladda federaalka inay meeshana uu magaceeda ku joogo waxbana aynu qabanaynin tusaale ahaan dowladda federaalka waxay isku dayday inay galaangal badan u yeelato oo ciidankan ay saxdo oo la hubeeyo saa darteed waxay soo magacowday madax cusub madaxdii maamulka jubbaland wuu dii way diideen halkanay yimaadaan waa laga celiya waa ogta aan umalaynayaa israelkii loosoo magacaabay ina bogmadow tii halkan loo diiday marka runtii waxa weeyaan waa la siyaasadeynayaa marka waxaad moodaa arrin la siyaasadeynayo dhulkii maqnaa lama qabanin muddo fara badan waa ogtahay caasimadda kumeel gaarka ee jubbaland bu-aale caasimadeeda waa maqan tahay dhulka jubbaland runtii intiisii ugu badnayd wax gacan uu ku jira lama arko waa gartay inkastoo dowladda jubbaland ay ka jawaabi doonto eedahaasi saan filayo laakiin adiga maxay kula tahay xalka halkeybuu ku jiraa walaal de xalku wuxuu ku jiraa runtii dowladda jubbaland sharciyaan ku dooranay sidii ay ahaydna inay ahaato oo runtii ha noqoto xagga amniga laga shaqeeyo inaan lagu darsanin yacni baarlamaanka jubbaland iyo xukuumaddu waa in waktigii loogu talagalay runtii ay maaragtay waxeeyaan waxaa jira niman siyaasiyiina oo runtii kicinaya yani abaabul siyaasadaysan oo beelaha walaale dhulkan jubbaland dega maaragtay runtii aad mooda beryahan dambe inay u hadalayaan oo maarata kicinayaan arrintaasu runtii looga gal leeyahay in lagu maran habaabiyo runtii waxyaalo fara badan oo dadku ay qaban lahaayeen horumar ah anna waxaa rabaa dadka jubbaland waxay tigsadaan in loo sheego runtii oo ay kamid tahay doorashada xilligii la qaban lahaa inaan lagu darsan karaynin inay u daargaroobaan dadka hadda xilalka haya ee maarata baarlamaanku ka mid yahay si sharciga ku jooga xilligooda inay dhamaystaan waxaa kaloo jirta maaragtay caburin baa jirta siyaasadeed takrifal awoodeed baa jirta oo runtii dowlad goboleedka jubbaland waa cabursan yihiin dadka halkan joogo waxyaalahaas oo dhan runtii waa waxyaalo maaragtay aan rabno inaan banaanka soo dhigno oo ay ogaadaan meeshan dadku wixii ka jira
kaasi waxa uu ahaa afhayeenkii hore ee maamulka jubbaland cabdinaasir seer armaax oo la soo xiriiray laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaa naga xusuusin ah inaanu isku daynay in aanu la xiriirno maamulka iyo mas-uuliyiinta jubbaland si eedeymahan ay uga jawaabaan balse aanay noo suurtogelin waxaanan jawaabta maamulka jubbaland idiinsoo gudbin doonaa xilliga ugu horeysa ee ay noo suurta gasho
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a waxaa shalay subax magaalada toronto ee dalka kanada gaar ahaan xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee westernan lawrence lagu dilay wiil soomaali ah oo daadiisa lagu sheegay soddon jir wiilkan oo magaciisa la yidhaahdo kaafi bashiir bahweyn ayaa waxaa toorey ku dilay dhallinyaro kale oo la sheegay in ay iyaguna ahaayeen soomaali yuusuf maxamed xuseen yuusuf kawiin oo ka mid a jaaliyadda soomaalida ee toronto islamarkaana si shakhsiga u yaqaanay wiilka la dilay iyo qoyskiisaba ayaa wuxuu u waramay caashe ibraahim oo dilkan uga waramay
walaal saaka aroortii hore u dhacay dilku wiilkana waxaa lagu dilay billan ku yaala xaafadan la yihahdo western laros billan la yihahdo five hill iyo crescent oo bilnamadan dawladda ah ayaa lagu dilay dhalinyaradu halkaasay joogaan xalay marka bildanku dhexdiisu ka dhacay dagaalkii qeybtii koowaad sida la sheegay kadibna waxaa lasla soo baxay dibadda marka dibadda lagu mindiyey wiilka ilaa dhowr tooriyood baa ku dhacday meeshuuna ku dhiig baxay markii la qaaday ee dhakhtarka la geeyeyna muddo yar kadib meeshuu ku geeriyooday marka isagii wiil kale oo soomaali baa bildinka isku soo diriray markii hore waa wiilal kale weye waxa weye sida askartu sheegtay waxay ra ilaa iyo dhowr wiil baa ka cararay meesha daga ka dhacday mindidu ka dhacday markii la mindiyeeyey kadib dhowr wiil ayaa ka cararay sida markhaatiyadu sheegeen oo meesha ka cararay marka iyagoo isqarinaya laakiin way ka badan yihiin qof iyo laba sida la sheegay laba midiyoodna waa lagu arkaa la yidhi meesha dhacdadu ka dhacday waxaan daawaday booliskii degaanka oo ka warramaya dalka canada gaar ahaan magaalada toronto ilaayo haddana boolisku way ka gaabsadeen in ay tilmaamaan cidda ku lugta leh laakiin adinka maxaad si gaara u maqlaysaan adinku maadaama aad wallahi waxaa la leeyahay dhalinyaro kaloo soomaaliya dili laakiin ilaa hadda booliisku waxay soo xireen ma jirto wiilkan la dilay waxaa layidhaha bashi waxaa layidhaha kaafi bashiir bahweyne waa wiil soomaaliya oo dhalinyaro aada u fiican oo maanta shaquuba lahaa aroornimadan inuu shaqo tagay ahayd marka aabihii markaan la hadlay wuxuu igu yidhi wuuba soo raagay xalay oo saaka shaqu lahaa dhalinyaro kalena wuu la socday kolley iyagaa sheegi doona ciddii dishay laakiin sida la sheegayo dhalinyarada kale ee meesha joogtay ama dilkan geystay waxa waa waxaa lagu tuhusan yahay inay soomaali yihiin marka marka aabbaha uu leeyahay wuu soo raagay calaashaan caweyntii buu kusoo raagay miyuu leeyahay caweyntii buu kusoo raagay ha inuu soo hoyday ahayd wakti ilaa kowdii aroornimo muuna soo hooyan marka aabihii waktiyadaas isla hadleen haddan soo hooyanaya buu yidhi muuna soo hooyan de wadkiisaa qornaa marka shantii aroornimo ayuu naf baxay marka shantii aroornimo waa xilliga dhacdadu ay dhacayso oo weli xaafadiisiiba muu gaarin miya oo bildinka ma gaarin ma gaarin isuma xaafaduhu ma kala fogaa wiilku meeshuu degan yahay iyo meesha lagu dilay waa ilaa iyo laba laba kilomitr intaasaa udhaxaysa ma kala foga marka muuna gaarin xaafadii muuna gaarin kulle caweyntii buu kusii raagay dhalinyaro soomaaliyu la joogay waa iska weekend bay ahayd de wadkiina wuu qornaa oo kiisaa qornayd saaka ninkan shaqo uma qornayna waxaa u qornayd macnaha wadkaasaa qornaa wiil yaro aada iyo aada u fiican anuu shaksiyan waan aqaanaa hadda kahor baaban shaqo aan ka shaqay jiray aan ku tababaray dhalinyaro aan tababaray oon shaqo communitiga ku tababaray ayuu kamid ahaa kaafi hadda shaqada uu qaban jira maxay ahayd haddana waxaan jeclahay in weli security ka shaqayn jiraan jeclahay marka marka aabihii aada wada hadasheen muxuu kuu sheegay aabihii wuxuu ii sheegay inuu dhalinyarada la joogay axsaab ah oo la garanaynin magacyadooda ilaa iyo hadda laakiin uu saaka shaqo lahaa shaqadiina u maaragtay inuu gurigiina uu kasoo yaro raagay dee falkana uu dhacay oo falkana qornaa marka ilaahay naxariista janna ha ka waraabiya laakiin wiil yaro aada iyo aada wuxuu ahaa active ah oo wuxuu ahaa shaqaysta oo waalidkiisana baari u abuu ahaa run ahaanti waa arrin xanuun badan marka dhalinyaradan ay wada joogeen ee la leeyahay gudahay isku soo dirireen meeshii ay wada joogeen kadibna dagaalka baa banaanka usoo baxay oo sidaasaa lagu dilay dhalinyarada uu la joogay mid laga garanayaa ma jiraa ilaa hadda lama lama garanayo waayo waalidku de ma oga dhalinyaradu cidday ula joogay laakiin kolley iyagun baa sheegi doona laakiin askartu way ku daba jirtaa dhalinyaradii ka carartay meesha saaka markuu falku dhacay way yaaceen markiiba way yaaceen markhaatiyadii dad wadada taagnaa ayaa sheegay oo yiri dhalinyaro halkan ka yaacday laakiin billinku wuxuu leeyahay kaamerooyin iyo wadooyinkaas oo idin marka askartun baan ugeyn doonaa shaqadaa laakiin waxaan jeclahay in lasoo qaban doono sida ugu dhaqsaha badan marka dhalinyarada yaacdee la sheegaya dhammaantood ma soomaali ba mise dadaan soomaaliheenna way ku jireen sida aada maqashay meesha la sheegayo waa soomaali dhalinyarada meesha ka yaacday marka dhismahan markii hore la isku soo diriray kolleyba dhismaha gudihiisa ha lagu jiro laakiin qeyb ka mid a guryaha ku dhex yaalla bildingkaasunba ay sheekadu ka dhacday oo dhacdadu kasoo bilaabatay marka gurigii ay kaga jireen bildinka weyn ma la aqoonsaday baarmantii kamida bildinka ayay ku jireen lama oga ilaa hadda meeshay kaga jireen laakiin waa bildin soomaalidu degan tahay marka dhismahaasna waa dhismayaasha ay dawladdu leedahay ee dadka danyarta ay dejisa miya waa guryahan dawladdu ay leedahay ha ee dadka inkamkooda yaryahay dakligooda yaryahay la dejiyo
yuusuf maxamed xuseen oo la yaqaano yuusuf koonin oo u waraminaya cashe ibraahim aadan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
dalka jabuuti baahida loo qabo qalabka qaboojiyaha gaar ahaan xilligan oo ay cimilada jabuuti aada u kulushahay ayaa sabab u noqotay in dhalinyaro markii hore shaqaale u ahaa shirkadaha soo dejiya ee dayactira qalabkaasi ay isu tagaan oo ay abuuraan shirkado yaryar oo si madax bannaan ay uga shaqaystaan howlahaasi cabdi bare buuni oo ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa u waramay wariyaha v o eda ramadaan muuse shirkad imika bilaabaysaan aniga inan baan nahay asxaabnay marka shirkad baan leenahay meel baan furanay marka alxamdulilah in badan ma kusoo jirnay muddo dheer baan kusoo jirnay shaqadan dabcan jabuuti waa meel kulul wakhtigaasoo kale soo maha wakhtiga shaqadiina xawli ku socoto haa wakhtiga ugu fiican ee ugu dakhli badan nahay wakhtigaasi ee ugu fiican aan ka faa'iidaysana matalan waxa weeyaan anagu wakhtigaygu wakhtiga jilaalka waxa ma qaban inta ugu badan shaqooyinka waa yaryihiin imikaan waxaan qaadanaa wakhtiyadan xagaaga ugu shaqa badan tahay shirkado badan waan ku xidhanaa maarta soo sheega waan la shaqeynaa sidan daykinka oo kale shirkadan la idhahdo sidan itashiiga shirkadan ladhaado shirkadan ladhado galonska ladhaado waxaasoo dhan anagaa u rakibna baalooga qalabkooga ka shaqeyna imse qof baa ka hawlgasha shirkadiinan cabdi imikahaan waxaan nahay imika aduu imikahaan markaan isqiyaaso ilaa lix qof ayaan nahay markaan isku geegeeyo toddoba qofaan nahay maca maamul maca gii markaan isku wadageena intaasaan nahay maxaa tahay iminka himiladiinu halkii sidee doonaysaan inaad wax u samaysaan oo aad hawsha usii ballaadhisaan waxaan doonaynaa inaan u ballaadhino insha allahu tacaala inay noqoto shirkad la yaqaano caana oo maaragtay waddanka laga yaqaano alxamdulilah oo maaragtay shaqaalo badan leh maaragtay maamulka inaan sii weyneyno matalan iminka baaskii baan joognaa iminka dhulkii halkii beeskii asalkii baan ka soo bilownay markaasana u soconnaa iminka alxamdulilah iminka dadkii sarsare dadkii hoose dabaqadii dhexe dabaqadii sare wixii o dhan ku xidhanaa iminka alxamdulilah iyo badan inta badan wasaaradaha qaar badan waan ka yar maarata la shaqaynaa dabcan shaqadan waa shaqa farsamo yaqaan ku dhisan marka farsamo yaqaankiina iyo qalabkiina ma yihiin qaar ka jawaabi karaa tayadii iyo baahidii ha aad aad aad way ka jawaabi karaan waxaweyaan waxaweyan horta muhiimaddu waa qalabka waxa xooda maaha dadka maaha dadkana waan tayeynaa qalabkana isoo sheega waan iibsanaa isoo sheega dubay oo kale aan u diranaa wixii naga dhinaado wixii halkan waddanka dhexdiisa yaalana inkastoo waddanka laga helo wax kasta laga helo taasaan isoo sheega yaan ku dadaalna qalabkan horta muhiimka saarnaa insha allahu tacala oon saarnaa muhiimadda marka inta badan waxaad u shaqaysaan shirkadaha kale waddanka degan dadka shicibka reer jabuuti iga waran iyaga ma u shaqaysaan dadkaasi aad buu u fiican dadka ugu badan ku xidhanaya waa dadka weeyaan ee maaragtay soo sheega ee nagacan qabta ee gargaar iyo maaragtay garaashi wax kasta nala garab jooga waa dadka reer jabuuti weeyaan marka shirkadahana waan ku xidhannahay shirkadooyin kasta waddanka daf yihiin waan ku xidhannahay aad baan ku xidhannahay shirkadahana soo sheega insha allahu tacaala waan si doonaan sii biranna waan rajaynaa insha allahu tacaala qiimaha ma kale zaahirtaan inta badan waxaa la sheegaa qolyihiinan qabuujiyayaashii waxaa ka shaqeeya qiimaha aad u sarreeya ayaa dadka weydiisaan wallaahi horta wax kale meeshu see tahay shaqadu see tahay baan ka dhaqaqnaa shaqadu markay dhib badan tahay matalan qasaabka oo kale waxyaabihii inta badan la dhigayo markay meeshu meel weynta oo kale kharash badan bay kulli qaanaysa dabcan wakhti badan baa galaya wakhtigu kolba siduu yahay umaanu la saahirnaa insha allahu tacaala dadka maaragtay kuma qaaliyana laakiin qiimada macquulo ma samayna laakiin qiimo caadi aan u samayna dadka oraali gelin ilaahay qadaro inkastoo somaliland oo kale waa lanaga dalbadaa somaliland oo kale maa laynaga dalbadaa haa buuram oo kale waxaan tegey buuram meesha la dhahdan tegey waxaan kusoo xodhay shirkadan la dhahda africa online la dhahda kelmaad samaysa electric oo samaysa ayaan kusoo xodhay ahayd esiga mar kusoo xodhay ahayd oo mar dhowdan tegey xagaagii dhowey jilaalka dhexdiisii baan tegey ahayd oon usoo rakibay laba xabo usoo rakibay xagaa kusoo rakibna ahayd installation maan sameynay oo maaragtay baalaha qasaabka iyo pipeka iyo waxaasoo dhan maan rakibna ahayd marka waan soo dhammaystirnay kuwaas marka degmada dee inaad usii talowdaan soomaaliya inteeda kale etoobiya wax howlahana wad ku rajo weynti waa ku rajo weyna insha allahu tacaala inkastoon yarnahay laakiin haddana tayadeedu waxaweyaan muhiimku waa tayada shaqada waxaweyaan tayada muhiima taya shaqada tayalaan qabanaa dadkuna inta badan waxay aaminsan yihiin waa shaqadeeda maaha annaga maaha iyo aaminaada qof waxaa jira dad ajaaniba jira baranaya jira mafaatixdooda noo dhiiba mafaatixda guryahooga nagu aamin oon garanayn meelay ka yimaadeen shirkadaun aan isku baranay oo guryahooga nagu aamina jira oo taasina waa wax jira taas aaminaada ayaa horta badan ee shirkada ku socota inta badan
cabdi bare buune ayuu ahaa waxa uu waramayey wariyaha v o eda ramadaan muuse
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada xudur ee gobolka bakool ayaa waxaa laga furay dugsi hoose iyo dhexe oo lagu talagalay caruurta agoonta ah iskuulkan oo magaciisa la yidhaahdo ibraahim cali gorodase education center ayay ardaydu ku dhiganayaan lacag la-aan dugsigan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee aanay dowladdu maamulin oo lacag la-aan lagu hirgeliyey waxaana magaalada xudur gobolkaasi ka hirgeliyey cabdicasiis ibraahim cali oo degan gobolkan virginia oo isagu si shakhsi ah u howlgeliyey iskuulka caashe ibraahim aadan ayuu faahfaahin ka siiyey iskuulkan cusub wallaahi ra'yiga horta iskuul inaan dhisno waxaa markii hore noo horreeyey inaan ka dhisnay jaamacad jaamacaddii ugu horreysay oo runtii laga dhiso dowlad goboleedkan south westig waxaan ka dhisnay magaalada baydhabo two thousand eighty labadii kun iyo sideedii oo hadda toban sano jirsaday marka runtii waxyaaba badan ayaa nooga baxay taasoo ay kamid ahayd in marka hore ardayda ay waajib tahay mise muhiim tahay in laga soo dhiso xagga bayska oo ardayda haddaysa ischool si fiican wax usoo baran ee runtii ku adkaanayso siday jaamacad reer jaamacad ula qabsan lahaayeen marka taa waxaa weliba noo usii dheer markan oan kusii fikirnay in maadaama waktigii uu isbedela innaga soomaaliya wax kusoo barano waxbarashadii ay ahayd waxbarasho iska free ah maanta waxbarashadii wada noqotay iskuulla wada private oo public schoolkii waddanka uusan ka jirin in arday badan oo agoon ah aysan nasiib u helin inay wax bartaan maadaama aysan awoodin in wax iska bixiyaan marka waxaan go-aan ku gaarnay inaan roolkaa buuxino oon ardayda noocaasa ah exclusive hadda iskuolkan waxaa dhigata laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol arday ayaa hadda diiwaan gashan oo isdiiwaan gelisay oo u badan agoon aaboodii hooyadooda dhinteen mise aabihii mise hooyadii midkooda dhinteen taasa waxaa uga dhignay shardi marka iskuolkan yaa dhisay dadkan dhisay kuma yihin iskuolka waa iskuol hore u dhisnaa actually waa iskuolka anigaa dugsiga dhexe kaga soo baxay deetimaadki waa gartay marka iskuolkan waa iskuol hore u dhisnaa laakiin maadaama meesha waddankiisa wax haba yaraatee dawladda aysan jirin iyo wax fangareeya iskuolkan dhowr hadda iyo toban sano iyo labaatan mey sano ka badan ayuu xiraa oo cidina wax ku baran marka runtii marka war waxaan doonaynay dhul inaan iibino oo iskuol dhisno taasaan naga go-nay marka waxaa noo yimid oo nala soo xiriiriyey dowlad goboleedkii iyo wasiir iyo wasiirkii waxbarashada dhanka ayaa yidhi intaad iskuolka hadda dhisi lahaydeen kharash kale gelin lahaydeen kharashka ma halkan gelisaan oo halkan dugl dugsigan aad u samaysaan dib u habayn oo dhistaan isagii hagaajisaan oo korontadii iyo biyihii iyo musqulihii waxyaabihii loo baahnaa oo dayactir ku samaysaan markaana sidaa iskuolka kharashka ugelisaan marka tii baan samayn runtii tala ahaan noola fiicnaatay iskuol maadaama hore u jiray oo magac lahaa oo dad badan oo magaalada deganaa ay wax kusoo barteen inaan isagii dib haween ku samayno oo saa u dhiso marka iskuolka ma lacag la-aanay ku dhiganayaan ardayda ha hundred percent la waa lacag la-aan wax dawlad ka bixinaysana ma jirto wax hay-ado kala bixinayaana maaha oo waxaan anigu jeerkay ka bixinaya marka dugsiga waa dugsi hoose dhexe dugsigu waa dugsi hoose dhexe aha oo habla iyo maxaala wiilal baa marka imise macalin ayaa iskuolkaas wax ka dhigaysa laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol oo arday waa arday badan runtii waa arday badan maadaama hadda dugsigu bilow yahay oo gebigiisaba de waxaan furnay sagaal iyo tobankii bishan august lagu jiro oo dhowr gelina ay runtii ay ardayda soo gelinaya sababtoo sida xasuustay iskuullada soomaaliya waxaan loo kalaa laba gelin waa gelin hore iyo gelin dambe marka waxaan isku dayaynaa inaan intaan minimise garayn karno macalimiinta inay gelin karona dhigaan gelinka dambena dhigaan mise kala qaybsadaan shiftiyada marka adiga hadda macalimiin lagu qiyaasa laba iyo toban macalin ayaa hadda maxalla bilow bilaabaysa curriculumka wuxuu ka laga soo qaaday xamar oo wuxuu la socdaa dowladda federaalka curriculumka ardayda loo dhigayo marka wax walba waa diyaax oo waa la bilaabay marka arday intaas gaaraysa laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol inay sii bataanna way dhici kartaa mustaqbalka iyo laba iyo toban macalin waxay u baahan tahay kharash iyo dhaqaale lagu kala socodsiiyo dhaqaalaha lagu kala wadaayo iskuolkaasi hawshiisii fududaynaysa xaggee ka imaanaysaa wallahi hadda kulley wax loo qaaraamay mise wax ay dawlad iyo dad kale ay bixiyeen haba yareete ma jiraan waa lacag aniga runtii ugu talaga inaan xagga aniga aan ku taagaro iskuolka hadday dii cid kale wax ku darsanayso oo caawinaysana wax dhibaato ku jira ma laha laakiin cid kale hadda uga sugayno oan uga fadhino inay iskuolkan aan isleenahay oon ku talagelayna ma aha anigaan ka ahayn marka imisuu bishii qiyaas ahaan u baahanaya iskuolkaasi in uu socdo wallahi hadda waa markii ugu horreysay hadda kharashka ugu badnaa wuxuu ku baxay rehabilitationka iskuolka lagu samaynayey laakiin kulley dhowr kun way qaadanaysaa bishii in macalimiinta kharashkeeda kharashka ugu badan iyo dadkii hagaajin lahaa ee ka shaqayn lahaa iskuolka nadaafadiisa iyo kawarhayntiisa iyo inay ilaaliyaan habeenkii dadka noocaasna kharash baa ku baxaya cid kaleod u bandhigtay si iskuolkan maadaama adiga iskudaygii aad samaysay geesnimadii aad qaadatay inaad bilowdid iskuolkan oo arday masaakiina oo agoona oo u baahan in la saacido oo waxbarashadii laga saacido u baahanna iskuolka hadda ay dhiganayaan marka ma u bandhigtay hay-ado kale oo gacankaa siiya si iskuolkan mar haddii aad bilowday uusan u joogsan wallahi waan ku tala jirnaa hay-ado badan baa jira oo gobolka iyo waddanka ka shaqeeya waxaan doonaynaa horta marka ugu horreysa inay arkaan waxqabadka ay qof keligii uu samayn karo inaan tusno oo mida kale waxaan doonaynaa dadka kale aad sheegtay gobolka degan mise qurbahaba in horta tusaalaha u noqono in aan dawlad mise hay-ad wax laga sugin qof walba oo shaksi ah inuu intaa in la eg mise in ku dhow uu samayn karo marka jaalinta noocan oo kale ah waa wax runtii loo baahan yahay qof walba oo shaksi soomaali ah gobolka u dhasho mise isugu dhalan inuu ka qayb qaato dadkii wax lagu caawin kara lagu caawiyo sababtoo soomaaliya maanta cid aan soomaali ahayn uma maqna marka cidda lagu hadlaynayo ma jir ma ma aqaana soomaalida ahayn
kaasi waxa uu ahaa cabdilcasiis ibraahim cali oo ku sugan gobolka virginia dalkan maraykanka oo khadka telefoonka ugu waramiya xashe ibraahim aadan halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o a haatanna heesihii dabacsanaah ee saakan idinku talagalay codka fanaanka shariif cabdalle xuseen goorma idinku dambeysay iyo heestiisa hanaan wanaage
habin ma hurdoy aaday kor joogoy dharar ma hargala adumbabay khelaye wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weli kama an harineya hannan waanageeyey hadal macaanehay wadna hadihaleeshayo bada hirgaanaysa runtii kuwaayeya runtii kuwayo runtii kuwaaye roonayriya makugu helaya waheniweyno hagaagi hoyadii ku dhashayay naga hallayde waan kala habawneya waan kala habawno waan kala habawne roonayriya makugu helaya sabay helayoy ihababiyaya mid kaloo laahayaya baan kaga qaraya wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan ana weli kama aan harinaya codkaas ee shariif cabdallah iyo heeskiisiis ee hodanay hanaa wanaage ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintiina idaacadadeedu inkiimnasi laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulantadib waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
jacaylaya banahantiyayoy adigaygu hawlayo igu hagargalay wana hobtay hodaneya wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weli kama aan harineya hadlayahay hirarhka dhacdhe cishqabay helayoy maadiga hili runtii kuwaasheya runtii kuwayo runtii kuwaaye roonayriya makugu helaya